أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay تfsiru sوraة الأنfاal casharkeenna wuxuu ka bilaabmaya caawa aayadda konton iyo شhanaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi إna شhر الdawaabi waxaa dhulka ku kutubo yacni kan ugu sharta badan cinda allaahi ilaahay agtiisa aladiina kuwii waaye kafaruu kufriyey oo ilaahay ku gaaloobay fahum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan aladiina kuwii waaye caahadta aada la ballantantay minhum xaal ay ka mid yihiin iyaga kuwa gaalada ay ka mid yihiin huma markaa dabadeed yanquduuna burinayeen cahdahum ballankooda fii kulli maratin kol kasto burinayeen wahum walxaal hum iyaguna laa yattaquuna aysan dhowrsanaynin ama wahum iyagu laa yattaquuna ma cabsanayaan oo qadriga iyo dhagarta caaqiba xumadiisa ka cabsan maayaan fa imaa haddii tadqafanna aada hesho hum iyaga filxarbi dagaalkii dhexdiisa aada ku hesho fasharid baji ama fasharid kala eri bihim iyaga ku eri man axad khalfahum gadaashooda ahaaday kuwa iyaga ka dambeeyo ku fiiji oo ku eri lacallahum yadakaruuna likay yatadakaruu say u waansamaan wa imaa haddii takhaafanna aada ka cabsato min qowmin qolo xaggood khiyaanatan khiyaano aada uga yaabtood uga cabsato fambid tuur ilayhim xaggooda u tuur fanbid tuur ilayhim iyaga xaggooda cahdahum ballankooda u tuur calaa sawaa'in xaal aad tahay adiga iyagaba kuwa jin ah aad tihiin oo xagga ogaalka heshiiskii inuu buray aada jin ku tihiin ood ku siman tihiin ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta oo ballamada iyo ka baxo ilaahay ma jecla dhowrkan aayadood ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uga hadlayaa cuhuudda iyo ballamada ay kala galaan muslimiinta iyo gaalada xarbiga iyo marka uu ka dhexeeyo waxaa la yihaha caqdulhudna heshiis marka yacnii in la kala samaysto oon dagaal la isku qaadin heshiisyada noocaasa iyo ballamadaas siday noqonaysaa siyaasadooda iyo nidaamkooda sidee lagu maamulayaa ayay aayadahanu ay ka waramayaan waana siyaaso muhim ah oo min asiyaasati sharciyati ka mid ah siyaasada sharciga ka mid ah weliba siyaasada khaarijiga ee bannaanka ku tacalluqda ee dabada dibadda ku tacalluqdo ka mid ah marka ilaahay wuxuu leeyahay ina shara dawaa waxaa loo hormarinayaa marka gaalada kuwooda yacnii ugu sharta badan baana loo tilmaamayaa oo ugu dibindaabyada badan marka ilaahay wuxuu leeyahay ina shara dawaabi waxaa ku socdo dhulka korkiisa oo dhulka ku kutubo kan ugu ku kan ugu sharta badan cinda allaahi ilaahay agtiisa aladiina kuwii waaye kafaruu kufriyey wax dhulka korkiisa ku socdo noolo dhulka ku kutubo ilaahay agtiisa waxaa ugu shar badan kuwii kufriyey oo rabbi ku gaaloobay tilmaan waayo taas marka fahum iyaga laa yu'minuuna ma rumaynayaan fahum laa yu'minuunadan waxa laga wado waxay tahay kuwa gaalnimada ku dhimanayo ilaahay ka warramaan ee kuwa markaas gaal ah laakiin soo islaami doono iyagu tilmaantan ma laha kuwaasi dee kuwa ilaahay hanuunka uu ku ku haleel yacni haleelsiiyey waafajiyey kuwaas ilaahay subxaanahu watacaala ka hadli maayo sida aayaddii horeba ina shara dawaabi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun walow calima allahu fiihim khayra laasmacahum walow asmacahum latawallow wahum mucriduun kuwa ilaahay uu yidhi oo kale waay meeshaana marka fahum laa yu'minuuna jumladan macnaha ay faa'iideynaysa waxay tahay kuwa gaalada la sheegayo waa kuwa gaalnimada ku dhimanaya waay oo ilaahay uu og yahay subxaanahu watacaala inay gaalnimo ku dhimanayaan ruuxii marka gaalnimo ku dhinto waa wax dhulka korkiisa ku socdo kan ugu shar badan waxaa keenayana marka waa wasfigaas iyo kufrigaas uu ku tilmaaman yahay fahum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan bacdi ahlilcilmi marka waxay leeyihin banuu quraydaa loo jeedaa haddii banuu quraydaa loo jeedaa layidhaha waa iska tusaale un waaye laakiin alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab aladiina waa laga bedelayaa aladiina kuwii weeyaan kuwa ugu sharta badan dhulka korkiisa waxa ku socdo caahadta aada la ballantantay ood ballan la gashay minhum xaal ou gaalada ka mid yahay minta marka tabciidiya yaa laga dhigayaa jaariye majruurkana waa la xaaleyna ayb waxaa kaloo bannaan in la yidhaha minta laga dhigo zaa'ida laga dhigo oo marka xagga icraabta macnuhuna uu noqdo aladiina kuwii weeyaan caahadta minhum ay caahadtahum waa kuwii aada la ballantantay adiga bis haddii marka minta in lala tafciiliyaana fiican oo marka macnuhu uu noqdo minhum xaal ay kuwaasi gaalada ka mid yihiin uma markaa dabadeedood la bal kuwaa marka nebigu uu la ballamayna banu quraydo waa la ballamay nebigu waa uga baxeen ballanti ayb oo ballanta siday uga baxaynna waxay ahayd cadowgiisii quraysh ayay soo kaalmeeyeen marka haddii imaamku uu heshiis qolo la gala gaalada ka mid ah oo ay qoladaasi cadowgii cadow kale ay kusoo kaalmeeyaan heshiiskii waa buray markaas waaba baaba-ayna ayb kufaaru qurayshna nebigu waa la ballantamay waa kii marka ayaguna ay ballanta ka baxeen oo khusaaco markay nebiga dhinaciisa galeen heshiiska ay ka galeen darafka rasuulka bani bakarna ay ka galeen darafkii quraysh bani bakar waatay habeen mireen khusaaca khusree quraysh marka reer bani bakar bay hub siiyeen marka oo ay ugu kaalmeeyeen khusaaco oo safkii rasuulka ku jirtay oo bahwadaag la ahayd ayay meeshaasi marka ku laayeen hubka lagu laayeyna qurayshaa bixisay waa kii marka heshiiska uu sidaas ku baaba-ay oo rasuulkuna oo weeraray salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi maka labadaba marka kufaaru qurayshna waa ku dhaboobaa hayruhum oo banuu quraydana waa ku dhaboobayaa uma markaa dabadeed yanquduuna burinayeen cahdahum ballankooda burinayeen oo ballanta ka baxayeen fii kulli maratin kol kastooy ballantanmaan weliba banuu quraydo markii hore markay heshiiskii ka baxday oo la ogaaday inay qurayshi kaalmeeyeen ayay haddana mar kale soo hideenoo waxay yidhaahdeen heshiiskii waa qaldannay hanala cafiyo hadda kadib waa heshiiskii waa adkaynaynaa waa ilaalinaynaa haddana sanadii shanaadoo khandaq waa tii ay haddana heshiiskii ka baxeen mar kale fii kulli maratin mar kol kasta waa ka baxayaan wahum wahum iyagana laa yattaquuna ma cabsanayaan oo caaqibata alqadri ka baqi maayaan dhagarta iyo ballanka baxda cirib xumadeeda ka cabsan maayaan waay kuwaas ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yidhi sharu nnaasi alkufaaru dadka waxaa ugu shar badan gaalada wa sharu lkufaari gaalada kuwa ugu sharta badanna almusiruuna minhum waa kuwa gaalnimada daa'imo ilaa ay ka dhintaan wa sharu lmusiriina kuwa gaalnimada daa'imo kuwa ugu xunna annaakisuuna lilcuhuudi kuwa aan ballamada lahayn waay oo ballamada buriyo faakbara tacaala allah wuxuu ka waramay annahum jaamicuuna waa inay yihiin marka kuwan alla uu tilmaamayo kuwa urursaday lianwaaci shari sharta anwaacdeedao dhan gaalnimo gaalnimadii oy daa'im ku yihiin fahum laa yu'minuun aladiina caahadta minhum uma yanquduuna cahdahum fii kulli maratin oo naqdu lcahdi ah macaani badan oo shar a baa ku kulantay ayb labadan aayadood marka sidii la yeeli lahaa marka heshiiska laga baxo iyo waxyaabaha la xiriira kuwaa heshiiska ka baxo hadde laba xaaladay leeyihiin inay heshiiskii ka baxeen oo yaqiinan loo ogaado inay heshiiskii ka baxeen marka waa lala dagaalayaa warsina ma laha xataa in ma loo digaayo markaas xataa markaasi loo digi maayo oo ma loo digayo marba haddii ay heshiiskii ay ka baxeenba markiiba ayb haddii la hubsado oo la ogaado xaqiiqatan loo ogaado inay heshiiskii ka baxeen marka alla wuxuu leeyahay fa imaa haddii tadqafannahum aada ka guulaysato haddii aada makansatood hesho gacanta aada markaa ku dhigtood makansato kuwaa damiirku marka wuxuu u laabanayaa kuwa heshiiska ka baxay markaad gacanta ku dhigtood makansato fa imaa haddii tadqafanna aa makansato hum iyaga filxarbi xarbada iyo dagaalka dhexdiisa aada ku makansato fa sharid fiiji oo kala buri oo kala eri bihim iyaga ku yacni ku kala eri man duul khalfahum iyaga ka dambeeyo marka man khalfahum maxaa laga wadaa kuwa gadaale ee heshiiska ka bixi doono kuwaan dersi ha u noqdaan qola hadday heshiiskii kaaga baxdo dagaal uga adkaato kuwaasi marka ku xeel dheeraaw yacni sida aada u ciqaabayso nacam marka maxaa ciqaabtaa ujeedka laga leeyahay waa maxay kuwa iyaga aan ahayn ee dambe heshiis inay ka baxaan ku yacni niyada ay uga jirto inay waxaas ka baxaan marka oo iska dhaafaan marka kuwan baa waxaa lagu bajinayaa kuwo kale nacam macnuhu marka fasharid bihim man khalfahum sidaas way nacam aslu tashriid waxaa la yidhaahdaa altafriiqu waatandiid in la kala firdhiyo ayaga dhan oo la kala fiijiyo la kala yaaciyo kuwan marka iyaga ku kala fiiji oo ku kala yaaci iyaga waxaad ku kala yaacisaa kuwa markaa yacnii gadaashooda ah ee inay heshiis ka baxaan ku fakeri lahaa yani dersiga aada kuwan u dhigto kuwaas waanaha u noqdo waay marka nacam ayb fa imaa haddii tadqafanna aada makansatood ka guulaysato hum kuwa heshiiska ka baxaya caddaystay filxarbi xarbiga dhexdiisa aada uga guulaysato fa sharid ku kala eri bihim iyaga man duul khalfahum gadaashooda ahaaday is aruursan lahaa ha cabsadeen markaa kuwaa wixii ku dhacay baa idinku dhacaya ha isdheheen lacallahum yadakaruuna likay yatadakaruu say markaa u waansamaan ayb wa imaa takaa xaaladaas marka haddii qoladii heshiisku toos uga baxdo siyaasa sharciya waxay tahay siirada rasuulkana ay ahayd iyagoon loo sheegin baa dagaalka lagu qaadaa haddii la hubsado inay heshiiska ka baxeen oo caddayn cad loo haayo in iyaga marka la wargeliyo ma u baahnaanayaan kuwaas aayaddan hore xaaladaas yaa lagu macnayn karaa reer makana markay heshiiska buriyeen oo nebigu ay u caddaatay arrintaas sala allahu calayhi wasalam iyagoon iska jirin oo uunan u sheeginba weerar ku qaaday waa kii xaadib ibni abi baltaca warqadda uu qoray ee rasuulka loosoo loo sheegay ee loo waxyooday naag uu u dhiibay ee dhex laga soo qabtay taa marka yacni waxay tahay waa marka la hubo heshiiskii inay ka baxeen xaalad kalea jirto iyadoon la hubin laakiin loo malaynayo calaamado waxaa la arkay nimankaa inay wax soo wadaan lamana hubo hadda heshiiska baxyo rasmi ah oo yaqiinan loo ogyahay ma jirto kuwaa maxaa lagu sameynaa aayaddan dambaa sheegayso wa imaa haddii takhaafanna aada ka cabsato min qowmin qolo xaggeed khiyaanatan khiyaano aada uga cabsato fambid tuur ilayhim iyaga xaggooda u tuur cahdahum ballankii aada kula jirtay u tuur calaa sawaa-in ekaansho korkeed xaal aad tihiin labadiinaba marka calaa sawaa-in jaari majruurkan waa la xaaleynaa saaxibulxaalkana waa fa waxaa weeyaan faacil fambid yacni faacilka qarsoone meeshaa ku jiro iyo ilayhim damiirka ku jiro himtaas oo yacni waxaa markaa yacni damiirka fii maxalli jarinka taagan labadaasaa laga xaaleyna saaxiibulxaalkuna halna waa noqdaa labana waa noqdaa marka fambid ilayhim fambid adiga u tuur waayo ilayhim kuwaa xaggooda cahdahum ballankii aada la gashay u tuur calaa sawaa-in xaal aad tihiin idinkoo u siman maxaa loo sinaanayaa marka ogaanshaha heshiiskii in laga baxay adiguna ogow iyagana ha ogaadeen waay marka ama warqad u qoro u dir heshiiskii inuu buray ah markaa kadib ku duul ama waxaad yeeshaa in laga xaaleeyay marka fambid ilayhim calaa sawaa-in fambid faacilka ku jiro fambid u tuur ilayhim iyaga xaggooda cahdahum ballankooda u tuur calaa sawaa-in xaal aada markaa ekaansho korkiis aada ku sugan tahay ayb ilaa iyaga waaba ogyihiin khiyaanaday sameeyeen adiguna marka aada og tahay ayb oo dagaalkii markaa aada u sin aada saad ku tihiin ayb marka sida horaas aada u fiican ay kaa-iniina calaa sawaa'in fi lcilmi yacni ogaalka heshiiskii inuu dhammaaday ku sinaada xaaladan marka waa xaalad tii hore ka duwanoo wa imaa takhaafanna waa laga baqay laakiin yaqiinan looma oga layskama weerarayo habeen madoow waa la waxaa heshiiskii baa la tuuraa horta heshiiskii baa marka waxaa laga dhigayaa heshiis aan soconaynin iyagana waa la ogeysiinayaa markaasaa la weeraraa marka sidaasay ahayd siyaasa sharciya marka oo iyaduna ay ay ay yacni cuhuudda qeybtan ku saabsan aayadaha marka waxaa laga qaadanaa qadriga iyo dhagarta iyo heshiisyada in laga baxo khatarta ay leedahay alimaamu lbayhaqi shucab limaan wuxuu ku wariyey can maymuun bni mihraan halaaatun wuxuu yidhi saddex almuslimu waalkaafiru fiihina sawaa muslin iyo gaal waa waa ku siman yihiin saddex man caahadtahu fafi bicahdihi ninkaad heshiis la gasho heshiiska uu oofi musliman kaana ow kaafiran muslin ha aada ama gaal ha ahaado fa inama alcahdu lilaah ballanka iyo heshiiska ilaahay buu ku dhacay magaciisa marka iyagaas in la yidhaahdo inaan looga bixino heshiisyada aan marka dhagar lagu sameynin muslin iyo gaalka ad la gashan waman kaanat baynaka wa baynahu raximun qaraabanimo qofkay idinka dhexaysana fasilhaa xiriiri musliman kaana ow kaafiran muslin iyo gaal wuxuu rabaa ha ahaado waman i'tamanaka calaa amaanatin qofkii ammaano kuu dhiibtana fa addihaa ilayhi amaanadiisa u gudo musliman kaana ow kaafiran muslin iyo gaal wuxuu raba ha ahaado qaab yacni iska dhaqan mooryaameed sax maa sharciguna foolxumuu ku yahay sharciga ilaahayna macno qaldanaa laga fahmaa ounan sharcigu lahayn qofuun iska socdo sidou rabo wax yeelo oo sidou rabo wax u dhakro dariiqadaas marka dariiqo islaamka loo nisbeynayo ma aha ayb imaam muslimna wuxuu wariyey min xadiidi abi saciid abi saciidin alkhudri rasuulka sal ll ly slam wuxuu yidhi likulli qaadirin liwaa-un yowma alqiyaama mid kastoo wax dhakro oo khiyaano calan ayuu maalinta qiyaamaha wataa yurfacu lahu biqadri qadrihi waa loo kor yeelayaa calankaasi hadba intay dhagartiisa la eg tahay buu weyn yahay weliba riwaayo kale waxay leedahay dabadaa loo surayaa calanka waa ka babanaa dadkao dhanaa ujeedo waa fadeexo fadeexuu marka ku dhex jiraa alaa walaa gaadira acdamu qadran min amiiri caamatin khiyaano ka daran ma jirto ayuu yidhi ama dhagar ka xun ninkii ummaddii muslimiinta hogaaminayay dhagar ou sameeyo dhagar ka xun ma jirto dadka madaxda muslimiinta hogaamiyo dhagarta ay sameeyaan waa ka xun tahay qof oo dadka ka mida dhagar ou galo markaasuu qurdubi wuxuu yidhi qaala culamaa'unaa raxmatullaahi calayhim culimadeenna waxay dhaheen inamaa kana alqadru fii xaqi اlimaami acdama wa afxasha minhu fii gayrihi lima fii dalika min almafsadati ninka madaxda ee hogaamiyaha ah dhagartiisu waxay uga daran tahay waxa kale ay uga fool xun tahay mafsadada ka dhalanayso fainahum idaa qadaruu hadday khiyaano sameeyaan wa culima dalika minhum lagu ogaado walam yanbiduu bilcahdi ballantii ay ku jireenna aynan si ogaal ah sida aayaddan sheegayso aynan u tuurin lam ya'manhum alcaduwu cadowgii ka aamin noqon maayo calaa cahdinna uga aamin noqon maayo ballan walaa sulxin heshiisna loogama aamin noqonayo fatashtadu shawkatuhu wayacdumu dararuhu cadowga xooggiisaa badanaya marka dhibkiisana waa sii badana waayo haddee hadduu og yahay ninkan cadowgaa inaan heshiiska loo oofinaynin cadowgaasi inuu maanta dhan dagaal ku jiro oo uu ilaa ninka u dambeeyo uu taagnaado adiga dhibkaaga u taagnaado ku dadaala marka waxaan aan sharciga waafaqsanaynee hadday dadkii muslimiinta ku kacaan cadowga unbaa kusii xoog badanayo oo kusii dhib badanayo ayb laakiin haddii heshiiska lala galo in la oofinayo uu og yahay waxaa laga yaabaa dhib fara badanuu sameyn lahaa inuu ka joogsada ayb wayakuunu dalika waxaa kaley arrintaa noqonaysaa munafiran can idukhuuli fi ddiin cadowga hadduu soo islaami lahayna dhagartaasaa islaamka ka wadayso oo ma soo islaamayo yacni islaamka wax ka eriyay noqonaysaa wa muujiban lidami a'imati lmuslimiin madaxda muslimiinta in la caayana waa keenaysaa oo khaa'iniin waayo la dhaho waxyaabahaas marka aaday u foolxun tahay hadda maanta siyaasaddii dhanba khiyaano in loo arko ninba ninkuu ka khiyaano badan yahay uu ka caqli badan yahay loo maleeyo waa dhibkanna haystay ka mid tahay caalam dadkii musli yani muslimiinta dhibaatada haysata qeyb ka mida wn fa amaa idaa lam yakun lilcaduwi cahdun cadowga haddaan ballan lagula jirin markaa waa loo xeeladaysan karaa waana la weerari karaa haddaysan heshiis iyo ballan uunan jirin xadiidkiina waa tou ahaa alxarbu khadca ayb markaasuu mas'alo keenay fiqhi oo wuxuu yidhi imaam qaadir ah oo heshiisyada dadka uga baxo oo sulxi iyo ballan aan lahayn dagaal uu hogaaminayo ma laga qeyb qaadan karaabuu ka hadlay wuxuu yidhi wqad ikhtalafa alculamaau hal yujaahadu maca alimaami alqaadiri imaamka qaadirka jihaad ma lala geli karaa oo gaalo yani maahan muslim laga hadli maayo yacni isagu waa muslim gaalow la jihaadaa laakiin waa qaadir heshiis hadduu galo kama ilaalinayo wax uu ilaalinayo male ka noocaasoo kalea ma lala yani ma loogu kaalmaynayaa jihaadka iyo wax dagaal uu ku jiro fadahaba akharuhum culimada badankood waxay ku tageen buu yidhi ilaa annahu laa yuqaatalu macahu lala dagaalgeli maayo mana mas'aladaasna ha u qaadanina inay tahay mas'aladii ahayd imaamka faasiq hadduu yahay jihaadna uu ku jiro waa yacnii kutubta caqiidada ku taalay wanara aljihaada khalfa a'imati iljawr tii la sheegayo maahan tan mas'aladan bidaad wax ku saabsan dagaalka waay taas waxay tahay fisqi asaga ku saabsan dartiis looga tegi maayo oo hadduu jihaadayo islaamka u gargaarayo waa lala safnaana markay fisqi asaga ku kooban tahay laakiin fisqi oo fii siyaasati ljihaad ku tacalluqo jihaadkaas waaba lug go-an yahayba wax markaa ka imaanayo thamara ma leh weel duleelo biyo laga buuxinayo kale unbuu noqona kaas marka wuxuu leeyahay ma la yeelayo fadahaba akharuhum ilaa annahu laa yuqaatalu macahu bkhilaafi alkhaa'ini walfaasiqi khaa-inka iyo faasiqa iyo khaa-inkii maalan haniimadu iska khiyaana waxba sadbursiu sameyna kaas dhib ma laha faasiquna dhib ma laha waa lala dagaal aadayaan laakiin qaadirka maya wadahaba bacduhum qaar culimada ka mida waxay ku tageen ila ljihaadi macahu waalqowlaani fii madhabina buu yihi marka waxaa loo badan yahay qowlka hore ayb meeshaa marka masaa-ishaas iyo kuwo kale ayaa ku jiraan waxaa kaloo iyadana abu dawuud uu wariyey min xadiidi sulaym bni caamirin can rajuli min ximyar qaala kaana bayna mucaawiyata wa bayna aruumi cahdun mucaawiye iyo roomaanka heshiis baa ka dhaxeeyey wa kaana yasiiru naxwa bilaadihim mucaawiyana marka xoogaa tartiib tartiib buu bilaadooda xaggeedu u siqaayey xataa ida inqada alcahdu ghazaahum wuxuu rabaa marka inuu sii dhowaado ballanta waqtigeeda markau dhammaado uu ku dhufto marka fa jaa-a rajulu calaa farasin nin faras ku socdaa yimid wahuwa yaquulu isagoo dhahay allahu akbar allahu akbar wafaa-un laa qadar arrintu waa ballan oofin dhagar ma aha fa nadara waa fiiriyo yacni ma wafaa-an laa qadar wafaa-un laa qadar yacni arrintaa yacni waajibaysa waa oofin ballantii la oofiyo dhagar ma aha fa nadara waa fiiriyey faidaa huwa camru bnu cabasa waa saxaabiga rasuulka camru bnu cabasa fa arsala ilayhi mucaawiyatu mucaawiya waa u cid diray fasa'alahu waa su-aalay maxaad kala jeedaa faqaala wuxuu yihi samictu rasuula اllahi sala l slama yaquulu waxaan maqlay nebigaoo dhahayo man kaana baynahu wa bayna qowmin cahdun falaa yashudda cuqdatan walaa yaxullahaa xataa yanqadiya amaduhaa qofkii qofkii qof kale yacnii qoladii ay qolo qoom ballan kala dhexayso iyo heshiis yownan guntin cusub oon laysku ogeyn yownan xirin mid laysku ogaayow furin ilaa waqtigeedu ou dhammaado ow yanbida ilayhim calaa sawaa ama si cad oo ugu sheego heshiiskii waa noo dhammaatay ogaada hadda kadib waa noo dagaal uu yidhaahdo farajaca mucaawiyatu radia allahu canhu mucaawiya waa iska laabtay marka kusii siqidii iyo waxyaabahaas waa joojiyey saxaabadu marka waxaa celinaayey sharciyaa celinaayey maadaama ay sharci inay kor u qaadaan u socdaan sharcigii inay iyagu ilaaliyaan waa haddays iyagu ilaalinin sharcigii kor loo qaadayo kor ma u qaadmaayo markaas ayb walaa yaxsabana aladii waxaa kaloo iyadana laga hadlaa intaanan ka bixin heshiiska muddo la-aan ma laga dhigi karaa yani heshiiska waxaa imaamka oo heshiis awalan waxaa un geli karo qofka madaxda muslimiinta u ah dadka caadigaa qof caadiya heshiis ma geli karo oo dadka kamid a ama shacab ah laakiin qofka caadigaa qof waa magangeli karaa masalada magangelinta iyo heshiisku labay kala tahay heshiisku waxaa ku xiran dee wax masaalix in loo fiiriyo mafaasid loo fiiriyo waxaas u baahan waay laakiin qofka muslimkaa hadduu yidhaha war ninkan xarbiga ah gaalka ahaa aniga hala ii daayo anaa magangeliye waa loo yeela naag xataa hadday tahay qof dumara qad ajarnaa man ajarti yaa umahani waa tii nebigu yidhi sal l slam ciddaad adigu magangelisay annagana waa magangelinay laakiin heshiis qof caadiya ma bilaabi karo heshiisku waa in nidaamka ummaddu ay markaas dooratay oo ay markaa yacni hogaaminayo muslimiinta ayaa heshiiska iyo xarbiga iyo umuurahaas go-aamintooda ayagaa iskale isagoo dadka ahlu shuurada a la tashanayo saan soo marnay isaga laftiisa marka markuu heshiiska gelayo muxuu fiirinaa wuxuu fiirinayaa maslaxada muslimiinta maslaxadiisa ma fiirsanayo maxaa muslimka u dan ah ayib waqti muu ku egyahay heshiiska madhabka shaafici wuxuu isagu leeyahay heshiiska toban sano lagama badi karo yacnii heshiis dagaal la-aan ilaa toban sano waayo waxay leeyihiin rasuulka kufaaru quraysh inta ugu badan oo ula galoon rasuulka siiradiisa ku hayno waa toban sano ama haddii la yidhaha heshiis weligiis ah lagu jiro meeshaas waxaa ka imaanayo ay leeyihiin tacdiilu fariidati ljihaad jihaadka fariidadiisa in meeshaba laga saaro weligeed heshiisaa la ahaana haddii la dhaho fariidatu ljihaad meesha waa ka baxee jihaadkiina marka wuxuu ka mid yahay awaamirtii iyo waxyaabihii ilaahay faray subxaanahu wa tacaala meeshaasay marka waxay yidhahdeen toban sano ka badan ma ma hayno maadaama aanan haynin sidaas asalkaasaan ku soconaynaa wixii toban ka yaraa marka loo ogol yahay sagaal sano sideed sano sanad xabad joojina waa la samey karaa toban wixii ka badan sameeya aimada qaarkood iyagana muxaqiina waxay leeyihiin heshiiska waqti la-aan waa laga dhigi karaa macnihiisuna ma aha marka waqti la-aan laga dhigaayo jihaad dhan waa la dhaafay ma ahani haddii marka labada qolo ay heshiiyaan limaslaxati lmuslimiinna heshiisku uu yahay mar allaale markii laysiiraa waqtigan dagaal munaasabay u tahay heshiiskii uu burinaa dagaalkiisuu markaas haddii uu maslaxo u arko uu gelaa adilana waa leedahay ida lafteeda ibnulqayim zaadulmacaadka iyo ayuu ku sheegaa heshiisyadii nebigu yuhuudda yahuudda iyo madiino kula galayna waqti go-an iyo maynan qabin waa iska furnaayeenoo waqti laguma laguma xusaynin meesha waxyaabaha marka heshiiska uu ku burana kutubta fiqiga aada uga hadasho iyadu marka halkaasaa marka faahfaahintoodu ay jirtaa walaa yaxsabana aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun walaa yaxsabanna yownan u malaynin oo u malaynin qofka malaynayo aladiina kuwii yownan u malaynin kafaruu kufriyey sabaquu anahum iyagu sabaquu inay dhaqeen oy hormareen oo ilaahay ka hormareen oy ka fakadeen oo ilaahay ka fakanayaan yaanu u malaynin inahum iyagu laa yucjizuuna ilaahay ma cajzi gelinayaani marka qiraa'ada walaa yaxsabana ibnu caamir iyo xamse iyo xafsa can caasim yaxsabana yaxsabana marka sidaa la akriyana faacilka laba wej oo ciraab baa ku banaano faacilku waa maxduufo in la yidhaho walaa yaxsabana alxaasibu midka malaynaya yownan u malaynin aladiina kafaruu waa mafcuulkii koowaad jumladaa sabaquuna mafcuulkii labaad ayb waxaa kaloo iyadana marka la yeeli karaa aladiina kafaruuda in faacil laga dhigo oo ay noqoto macnuhu walaa yaxsabana yownan u malaynin oo u malaynin aladiina kuwii kafaruu kufriyey yaynan u malaynin sabaquu anahum iyagu sabaquu inay hormareen taa yaynan u malaynin meeshaas marka anahum sabaquudaas tasuddu masadda mafcuuley xasiba xasiba labadeeda mafcuul jumladan sabaquu oo anna loo soo qadaray annahum sabaquudaas ayaa labadii mafcuula xasibada ay rabtay halkaas marka ayay noqonaysaa haddii yaxsabana faacil loo soo qadarana aladiina faacilka koowaad ay sabaquuna mafcuulkii koowaada ujeeda sabaquuna mafcuulkii labaadaa laga dhigay aduu icraabahaasa ku jirto abu camar iyo isaga inta kale waxay akriyeen walaa taxsabanna walaa taxsibanna marka walaa taxsibanna aladiina kafaruu haddii la akriyo waa iska caddahay walaa taxsibanna ha u malaynin oo ha u malaynin anta adiga aladiina kuwii kafaruu kufriyey sabaquu anahum sabaquu inay hormareen ha u malaynin inahum iyagu laa yucjizuuna ilaahay ma cajzi gelinayaan inahum taan xarafkaanna inahumna waa la akriyey anahumna waa la akriyey ibnu caamir anahum buu yidhi anahum haddii la yidhaha marka tacliiliya waay liannahum iyagu laa yucjizuuna ilaahay ma cajzi geli karaan waaciduu lahum ma staطactum min quwati wamin ribaaqi اlkhayli turhibuuna bihi caduw اllahi wacaduwakum aayaddanna rabbi wuxuu uga hadlayaa diyaargarowga dadka muslimiinta laga raba inay ciidankooda diyaarsadaan hubkooda diyaarsadaan imkaaniyaadkooda dagaal inay diyaarsadaan si ay u ilaaliyaan sharafkooda iyo kayaankooda manhajka iyo waxa ay wadaan iyo yacni manhajkooda ku salaysan ilaahay in la caabudo oo dhulkii fasaadka laga dhaafana inuu baaho oy faafiyaan arrintaa maadaama ay quwo iyo xoog u baahan tahay yaa waxaa la amrayaa mu'miniinta inay quwadaas diyaarsadaan marka alla wuxuu leeyahay waacidduu diyaariya lahum iyaga u diyaariya ay lilkufaari gaalada u diyaariya maa wixii oo yacnii u diyaarsada idinka maa wixii istatactum aada awoodaan min quwatin xaal ay tahay quwo xoog awood wa min ribaaqi lkhayli faras xiridiis xaal ay tahay heegangelintiis turhibuuna yacnii waad cabsi gelinaysaan bihi shaygaa aada awoo aada u diyaarsanaysaan ood awoodaan waad ku cabsi gelinaysaan caduwallaahi ilaahay cadowgiisaad ku cabsi gelinaysaan iyo wa caduwakum idinka cadowgiinni baad ku cabsi gelinaysaan wa aakhariina iyo kuwo kale aad ku cabsi gelinaysaan kuwaasoo min duunihim kuwaa ka sokay aan ahayn kuwaa lasoo xusay kuwaa oo laa taclamuuna aydnan ogeyn hum ay idinka hum iyaga allaahu kuwaa oo allaahu alla yaclamuhum ou ogyahay wamaa wixii tunfiquu aada bixisaanoo min shayin shay ah fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa aad ku bixisaan yuwafa la oofiyey ilaykum xaggiina loo oofiye laydiin oofiye wa antum walxaal antum idinka oo laa tudlamuuna aan la idin dulminaynin aayaddan marka macnaha ku jiraa waxa uu yahay diyaar garayn la diyaar gareeyo cadadan wacuddada wacuddatan tiro iyo tayaba la diyaar gareeyo wixii cadowga lagu qaabili lahayo la diyaarin lahaa marka allah wuxuu yidhi waacidduu diyaariya idinka mu'miniinta ah lahum liajlihim gaalada dha dartood u diyaariya maa wixii istadactum aada kartaan ood awoodaan min quwatin awood xaal ay tahay meeshaa marka tafsiirada ku jiraa waxay tahay awalan amarkan waa ciddu waa amru wujuub waa amru iijaab waa waajibin ilaahay arrintan waajibiyey muslimiinta marka hadday ka tagaan waa dembaabayaan waa dembaabayaan waxyaabaha waajibkaasna marka waxa uu dadka uu marka ugu horeysaba ku dhacaya waxay tahay dadka muslimiinta xukumay maamulo iyagaa laga rabaa inay diinka dadka iyo nafta dadka iyo maalka dadka iyo cirdigooda iyo cuquushooda inay xifdiyaan waa waxa marka ay mas-uulka ka yihiin iyagaas marka waxaa la rabaa bikulli maa yastadiicuuna min quwatin inay diyaariyaan waana waajib hadday ka tagaanna waa khaa'iniin mas-uuliyaddii ummadda khiyaanay waxaa kaba sii daran marka cadowga la leeyahay ha u diyaariyaan hadday isaga isku halleeyaanba oo isagii marka uu noqdo marka kan diyaarinaayo yacni ciidanka kan diyaarinaayo iyo kan yacni laga muhimaddan hadday u tala saartaan cadowgoodana de waxa haddanna haysta un baana haysanaya oo caalamulislaami haysta waana arrin marka taqsiir iyo gaboodfal la sameeyey dunuub ka dhalatay ayaa waaqiceenna sidaan u ekaysiisay marka macnaha marka waa man waa waa yacni aayadda meesha koowaadee laga fiirinaya waacidduu lahum ma stadactum intaad kartaan awoodda muslimiintii awooddooda marka lagu xiray inta awooddooda hadday la imaadaan ilaahayna tala saartaan allah yacni garabkooda u gelaya waa kaalmayna min quwatin awood xaal ay tahay quwadana marka maxaa laga wadaa quwada dabcan xadiid muslim iyo ku sugan baa wuxuu leeyahay alaa ina alquwata ramyu quwada iyo xoogga waa ganista yacni shiishka barashadiisa waa nacam quwada taas uu xadiidkaas ku fasira ayb ma waxay marka ku eg tahay intaas keliya maya xadiidku ma dhihin quwadu awoodda aayaddu sheegtay keliya waa shiish keliya lama dhihin nacam walidaalika ibnu jariir iyo a'imo badan shiishku marka qeyb ka mida waayo sida xadiidka naskaba uu sheegay qaybo kaleo qaybihii kale dhammaantoodna in la diyaariyaa iyaduna waa waajib wax allaale wixii marka imkaaniyaad ciidan lagu diyaarin karoo dhan min quwatintan bay hoosgelaysaa nacam walidaalika wuxuu yidhi abu xayaan ibnu jariirna macnahaas oo kale uu yidhi waadaahiru alcumuumu sida daahirkaa waa caam fii kulli maa yataqawaa yutaqawaa bihi calaa xarbi alcaduwi wax walboo cadowga xarbigiisa loogu xoogaysto meeshaa waa soo gelayaan mimaa awradahu lmufasiruun waxyaabaha ay mufasiriintu soo arooriyeen calaa sabiili اlkhusuus ay u keeneen walmuraadu bihi tamhiil tusaaleyn unbay ka wadaan kaas iyo kaas iyo waxyaabay sheeg sheegeen mufasiriintu xasri kama wadaane waxay ka wadaan xasri uma jeedaane tusaaleyn iyo tamhiil unbay u jeedaan ka ramyi shiishka ganista wa rukuubi اlkhayli fardafuulka wa quwati اlquluub quluubtii marka in la diyaariyo oo ay diyaar u noqoto quluub marka cadowga qaabili karta in laga dhigo wa quwati اlquluub waitifaaqi اlkelima iyo kelimadda muslimiinta in la mideeyo waayo kelimaddii muslimiinta haddaynan midaysnayn guul ma la helayo kelmadda meeshay uga jirtana aayadaha soo socdaan arkaynaa waallafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiica maa allafta bayna quluubihim qofkii waxaan iska ihmaaliyo war waaye iska yihaahdana hadda maydaan yacni nooca dagaalkiisa unbaa laga arkaa haddaad iska dhega tirto waxyaabahan oo dhan qofku hadday iska dhega tiraan muslimiinta nooca dagaalkooda unbaa laga arkayaa wuxuu noqdo markaas ayb sidaasaa marka waitifaaqi lkelimati iyo kelmaddii oo yacni kelmaddii muslimiintii oo la mideeyo waalxusuuni lmushayada qalcado iyo dhufeysyo adag la dhistoo la samaysto waaalaati alxarbi iyo aalaadka lagu dagaalamoo la diyaarsado marka haddii farasku waagaas ou ahaa aaladda ugu muhiimsan ee lagu dagaalamo de maanta waqti walbaa iyo xaalad walbaa aaladeeda ayaa quwo ah muslimiintii marka quwaadkaa inaynan tawaakul samayninaa la rabaa oo aynan wahsi iyo kasal gelin waxaa la yaabale bacdi innaas baa waxay leeyihiin muslimiintii waxaan u jeednaa maanta innaga cajzi iyo wahsi iyo yacni qalad annaga nagu dhacay ayaa maanta muslimiintu meeshaan u joogaan waayo maalkii wax lagu tacbi lahaa ciidan dad khubaro ah wax yaqaan wax looga bara lahay muslimiintii ilaahay waa siiye kow maskaxda kuma yara muslimiintii maskax kuma yara laakiin in badan maskaxdii waxay la joogaan meel kale waxaa laga yaabaa ummadaha kale maskaxdoodu inay maskaxdii muslimiinta inay ummado kala biiriso ayaa laga yaabaa oo aynan meeshii la rabayba aysanba taagnaynba dad kalea ka faa'iideysto maaha muslimiintu inay qof qof marka loo fiiriyo jaahiliin inay yihiin maaha nacam laakiin maskaxdoodii iyo wuxoodii dad kalea yaa ku xisaabtamo liajli xoolo iyo mushaar iyo xoogaa yacni iyo raaxo ay raadinayaan darteed iyagoo marka muslimiintu iyagu aan sidaas dembi u leenahay yaa haddana laga yaabaa qaar aan waxba ogeyn inay yidhaahdaan takhallufka iyo dib u dhaca iyo inaan hub samayso weyno waxaa sababay waa diinta nacam saas inay yidhaahdaana laga yaabaa kuwan cilmaaniyiinta iyo liberaaliyiinta iyo marka diinta markaa marka laga tagaa wax la gaaraa yay xoogaa dadka ka dhaadhicinayaan cilmigii iyo diintii bay kala kala qaadayaan moogtahay xaqiiqu sidaas marka ma aha ayagii baa diin ka tegaya maxay u hayaan ayaga muslimiinta marka yani marka maahan yani sidii ninkii yidhi oo kale ninbaa sheekh caalim ah baa mid ku yidhi war ummaddii masaajidkaad ku haysaan iyo salaad iyo dahaaro iyo waxbaad kala hadlaysaan ummaddiina cirkay aadi dayxi iyaa la tegay markaasuu wuxuu yihi laa anta wasalta bilqamar daragta alqamar dayxiina ma gaarin adiga walaa kunta macana oo cilmigan inaad baratana laguguma haayo adi maxaad ku tooran tahay marka hadda nimankan saa dhahayo diintiina ma bartaano ummaddii diintoodiina uma haayaano uma xifdiyaan waxa ka maqan ummaddu ay sheegayaanna ayagu diin la-aantii kuma keenin marka diin la-aan fakar xun iyo waxaa isku aruuray iyo iyo tabar la-aan intaasaa iskugu aruurtay waxyaabaha marka qofku diintii takhallufka iyo dib udhaca diinta ma keenina diinteenna waa tanaa na amrayse ee takhallufka annaga sababteennu ku dhacaa waa in marka taas laga waantoobo un haddana in diintii loo soo celiyo eed diintiina ay sidanna leedahay yani diinti miyaa ku tiri iska seexo ma dhihin suuratu nisa waxaan kusoo marnay yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidirakum fainfiruu hubaatin aw infiruu jamiican digtoonidiina qaba ee cuhuuddii waa kanaa dagaaladii waa kanaa diyaargarowgii waa kanaa laakiin inagii awaamirtan kama soo bixin diintiina qaarkeen waa eedeynayaa waxaasa aada u foolxumo badan marka min quwatin marka quwo macnawiya iyo quwo xisiya labada waa la yska rabaa wa min ribaati اlkhayli far fardihii xiritaankoodii xiridoodii heegangelintooda loo xiro marka yacnii ligaswi lcaduwi cadowga ku duulkiisa turhibuuna waad cabsi gelinaysaan bihi yacnii shaygaa aada awoodeysaan ood diyaarsanaysaan waxaad ku cabsi gelinaysaan caduwallaahi ilaahay cadowgiisa iyo wa caduwakum idinka cadowgiisa idinka cadowgiina meeshaa marka de waxaa jira acdaa-ullaahi wa acdaa lmuslimiin qofka marka dhahayo cadow ilaahay ma la yaqaano cadow iyo cadow la-aan anuma kala aqaano yaa cadow ilaahay ma aqaano qofka dhahayo de amarkan ilaahay lagumaba dhaqmi karo waay macnaheeda wax la fahmaayo ilaahay annaga nama fareen yacnii sidaa yeela nama dheheen laakiin waxa cadow qofka yacnii ilaahay cadowgiisa noqonayo tilmaamou leeyahay oo ku noqonayaa ilaahay qur-aankiisa ku sheegay wa caduwakum iyo idinka cadowgiina iyo wa aakhariina aada ku cabsi gelinaysaan kuwa kale kuwa oo min duunihim iyaga ka sokeeyo kuwa cadowgiina kuwa ka sokeeyo oo hadda aada ishaysaan kuwa ka sokeeyo marka wa aakhariina min duunihim taan ilaa afar tafsiir baa lagu macneeyey banu quraydaa laga wadaa waa la yidhi caduwallaahi wacaduwakumta hore waa kufaaru quraysh wa aakhariina kuwa kaloo min duunihim kuwaas kasoo sokeeyo oo madiine idiin joogo waa banu qurayda tafsiirka labaad wuxuu leehay faris oo iyagu dagaalkooda ou imaan gadaal imaan doono tafsiir saddexaad wuxuu leeyahay wa aakhariina min duunihim waa munaafiqiinta ibnu kathiirana tafsiirkaa rajaxay tafsiirka afaraad wuxuu leeyahay wa aakhariina min duunihim jinnigaa laga wadaa dabari baa isagana rajaxay wa aakhariina min duunihim taas aahaar marka waxay keenayaan aalaadka xarbiga iyo hubka iyo faraska jihaadka loo diyaariyey guriga uu joogo jinni iyo waa ka cararaa jinni aathaar noocaas ay sheegayaan marka kuwa oo laa taclamuuna hum aynan garanaynin idinku kuwa oo allaahu alla yaclamuhum ou garanayo marka qariinadan damba in munaafiqiinta laga wado tanaa tilmaamaysa laa taclamuuna hum allahu yaclamuhum waayo tilmaantaas munaafiqiinta iska leh nifaaqooda ilaahay uun quluubta quluubtooda nifaaqa ku jiro oo alla ogyahay o idiin sheegayo un maaha oo fii suurati towbana waxaan ugu tegaynaa wamiman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wamin ahli اlmadiinati maraduu cala الnifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum ibnu kathiir markaa qaraa-intaas iyo murajaxaadkaabuu ku rajaxay wamaa wixii tunfiquu aada bixisaanoo min shayin shay ah fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa aad ku bixisaan yuwafa la oofiyey ilaykum idinka xaggiina loo dhammaystiree wa antum walxaal antum idinka oo laa tudlamuuna aan la idin dulminaynin ayb wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakal cala allah wain janaxuu hadday u iishaan mushrikiintii ama kuwan dagaalka iyo kugula jiray lisalmi heshiis hadday u iishaan fajnax iilo lahaa heshiiskii u iilo adigana watawakal tala saaro cala llaahi alla korkiisa tala saaro innahu alle huwa isagu unba huwa isagu assamiicu mid maqlid badan waa alcaliimu ogaal badan marka wain janaxuu lisalmi xarafkan laba qiraa'o sabciyataani baa ku jirto lisilmi iyo lisalmi ayaa ku jiro janaxana waxaa weeyaan min janaxa rajul min janaxa arajulu ila alaakhari ay maala ilayhi waa marka u iisho ilaana waa ku gudbaa laamna waa ku gudbaa hadda marka laam baa halkan lagu gudbiyey wain janaxuu hadday iishaan lisalmi heshiis hadday u iishaan oo heshiis ay keenaan fajnax iilo lahaa heshiiskii u iila adigana oo la heshii waad la heshiin kartaa watawakal tala saaro cala allahi alla korkiisa tala saaro inahu alle huwa isagu asamiicu alla maqlid badan waa alcaliimu ogaal badan aayaddan marka waxay ka hadlaan mufasiriintu hal hiya muxkamatun am mansuuqatun muxkama miya mase waa mansuuqa yani aayaddaani ma la nasakay mase waa mase waa muxkama in badan waxay yidhaahdaan mufasiriintii hore qaar badan oo kamida waxay leeyihiin aayaddan waa la nasakhay waxaana nasakday aayatu tawba qowluhu tacaala faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad aayaddaasaa nasakday bay leeyihiin marka aayaddaani anfaal waa qaswatu bedrin agteeda bederna sanadii labaaday ahayd suuratu tawbana sanadkii sagaalaad yay soo degtay marka aayaddaa dambaa nasakhayso nasakha markay leeyihiin waxay fiirinayaan aayatu tawba qatli bay sheegtay heshiiskuna qatliga waa kasoo horjeedaa waa isdiidayaan bay leeyihin marka tacaarudaa jiro maadaama tacaarud ou jiro middaan waqti bay ahayd waa la nasakhay taasaa marka naasikh ah qataada saas uu leeyahay ibnu cabbaasna waxaa laga wariyey aayadda nasakday tan maahane waa aayatu suuratu moxamed ku jirto falaa tahinuu watadcuu ila asalmi wa antum laclowna ha daciifinina ood markaa heshiis u yeerataan wa antum laclowna idinkaa sarrayn badan marka meeshaa dacfi iyo waxaa laga cabiray inaad heshiis u wacataan dacfi iyo waayo hayeelinaa la yidhi intana heshiiskii yeelaa la yidhi marka labada aayadood maadaama daahirkoodu iska hor imaanaya middaanaa mansuuqa ah aayatu suurati moxamedaa nasakday ibnu cabaas nasaabaa laga wariyey abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikh walmansuuq wuxuu yidhi alqowlu fii annahaa mansuuqatun laa yamtanic aayaddan inay mansuuqo tahay mumtanic ma aha ma la diidayo liannahu amrun bilijaabati ila asulxi walhudnati bigayri shardin aayaddan waxaa ku jira amar lays amraayo heshiis inuu galo rasuulka sal ll ly slam wax shardigana laguma xirin falamaa qaala tacaala alla markuu yidhi falaa tahinuu watadcuu ila salmi wa antum laclownana xudira asulxu walhudnatu maca quwati lyaddi muslimiintu markay xoog badan yihiin heshiis waa la diiday aayatu moxamed saasaa laga fahmaa ilaa dacf wa antum laclown idinkoo awood idinkoo sarraynta badan leh ha daciifina heshiis ha raadinina waayo aayaddaas ma ogtahay shardi baa aayaddaa ku jira marka ayb marka wuxuu leeyahay walbaynu fii ba yani fii baabi nadari walbayinu fii baabi nadari dhinacaas waa marka wuxuu leeyahay naskigu mumtanic maaha sida cadna wuxuu leeyahy walbayinu fii baabi nadari qiyaaska iyo marka la fiiriyana allaa takuuna mansuuqa waay aayaddan inaynan mansuuqo ahayn waayo qiyaasku wa an takuuna athaaniyatu midda suuratu moxamed ku jirtae labaada waxaa laga dhigayaa mubayinatan liluulaa aayaddan inay fasirayso marka aayaddan sooma dhihin wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa heshiis gala aayaddan ay idlaaqday taas kalena marka xoog badan ou jiro muslimiintu quwo iyo awood sare ay leeyihiin heshiis ha gelinaa leeli bis aayaddaani marka waxaa lagu fasirayaa oo lagu qeydayaa taas oo waxaa la leeyahay aayaddan waxay tilmaameen marka muslimiintu aynan awood badan ayna lahayn heshiis waa geli karaan middaasna markay ayagu gacan sarreeyaan heshiis inaynaan ayagu bilaabin saasaana labada aayadood mid walba ay macno uga hadleen saasaana fiican ibnu jariir isagoo naskiga waaba diidaya wuxuu leey waa la jamcin karaa aayadaha xaggaas in la aadana maaha aayatu tawbana mushrikiin alcarabay ka warramee oo aan jizye laga qaadin aayaddanna waxay ka warramaysaa banu qurayda oo ahlu kitaab ah oo jizye lagula heshiin karo jizyaduna suuratu towbayba ku jirtaa buu leeyahay wax iskhilaafsan marka ma jiraan naski marka la aadi maayo meeshaas marka xagga naskiga aayaddan warkaas ayaa ku jiro heshiiskaasina marka de maslaxadii muslimiinta unbaa mar walba la eegayaa halkay jirto wain janaxuu hadday u iishaan lisalmi heshiis fajnax u iilo lahaa heshiiskii adigana u iilo watawakal tala saaro cala allaahi ilaahay korkiisa tala saaro salmi marka muanas oo kalea laga dhigay ilxaaqan bididdihi oo alxarbu ah xarbada watawakal tala saaro cala llaahi alla korkiisa tala saaro inahu alle huwa isagu asamiicu alla maqlid badan waa alcaliimu ogaal badan wain yuriiduu an yakhdacuuka faina xasbaka allah huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin wain yuriiduu hadday doonaan an yakhdacuuka inay ku dhagraan oy ku khiyaanaan ile heshiiskii waa khiyaanay soo geli karaane wain yuriiduu hadday doonaan an yakhdacuuka inay ku khiyaanaan oy ku dhagraan fa ina xasbaka ka kugu filan adiga allaahu allah waay allah kugu filan huwa alle alladii allihii weeyaan ayadaka adiga ku xoojiyey binasrihi gargaarkiisa kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniintana kugu xoojiyey oo rag mu'miniinuu ilaahay kuu keenay oo ansaar ayuu alla rag kaaga dhiguu kugu xoojiyey wa allafa dumay alla waa kan dumay beyna quluubihim quluubtooda isku soo dumay ows iyo khasraj low haddii anfaqta aada bixin lahayd maa waxa fil ardi dhulka korkiisa ah jamiican xaal uu yahay dhammaantiis maa allafta ma isku soo dunteen beyna quluubihim quluubtooda dhexdeeda iskuma aadan soo dunteen adiga iskuma iskuma aadan keeni kari lahayn walaakina allaha allah se allafa isku soo dumay beynahum dhexdooda inahu alleh casiizun alla addoommadiisa ka adag waay xakiimun falsan wain yuriiduu hadday doonaan an yakhdacuuka inay ku dhakraan ay ku khiyaanaan fa ina xasbaka ka adiga kugu filan oo kaafigaaga ah fa ina kaafiika allaahu alla allah kugu filan oo ilaahay intaad u tala saaratay maku dayacaya alleh wixii marka heshiiskaa khiyaano iyo dibindaabiye ay soo geliyaan allah kaaga filan huwa alle alladii allihii weeyaan ayadaka kugu xoojiyey binasrihi gargaarkiisa kugu xoojiyey nasrigiisuu kugu xoojiyo bederba uu kuu nusreeyey ayuu kugu gargaaray saddex boqol iyo xoogaa idinkoo ah ayuu kun idinkaga gargaaray wa bilmu'miniina weeyaan alla kan kugu wuxuu kugu xoojiyey mu'miniintii mu'miniintan hadda marka bidaad waxaa loo jeedaa ansaarta waayo ilaahay nebigiisa ansaartuu ku xoojiyey waa la mubaayacoodeen degmadooday geeyeen halkaasuu dacwada ka faafiyey waana la garab galeen dacwada wa bilmu'miniina wa allafa alla waa yacni waa isku waa soo dumay beyna quluubihim quluubtooda dhexdooda isku dumay isku soo dumay meeshaa marka wa allafa beyna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiican waxaan fahmaynaa meeshan muhimadda ay leedahay dadka muslimiinta kelmadoodu inay midaysan tahay oo dad iyagu calaaqaad fiican laho isjecel inay yihiin muhimadda ay leedahay xataa haddii maal lagu bixiyo waa istaahishaa maal in lagu bixiyo waa istaahishaa xaqiiqduna waxay tahay ilaahay unbaa marka dadka quluubtooda isu keeni karo oo ilaahay waa ugu gallad sheeganayaa meeshaan ansaar ows iyo khasraj oo boqol iyo labaatan sano dagaal ka dhexeeyay inuu ilaahay isku soo dumay quluubtooda oo markaa cala alxaq itafaqat kalimatuhum cala alxaqi ayb meeshaa marka suuratu aali cimraanna waa soo marnayoo faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wakuntum calaa shafaa xufrati min annaari faanqadakum minha waa marka arrin aada muhim u ah nicmada marka la yidhaahdana nicmat lislaam nicmada ku xigto nicmatu itifaaqi lkelima kelimadda muslimiintu inay mid tahay waa nicmada labaad tan saddexaadaa maal ou noqona markaasuu maalkii imaanay waxaana laga qaatay xadiidkii ansaarta markay xoogaa qalbigooda ou waxgalay rasuulku markuu xoolo badan uu siiyey odayaal carabta kale ka mid ah ayay waxay is yiraahdeen idinka ma ma la idin ihmaalinayaayo ma la idin hilmaamay xoogaa waxbaa galay rasuulka marka markiiba waa ka bixiyey wixii galay qalbigooda waa kii la hadlay oo wuxuu ku yidhi alam ajidkum dulaalan fahdaakum allahu bi miyaanan idin imaanin oon idin idin helin idinkoo baadiyeysan sababtay ilaahay soo idinkuma hanuuninin markaasay yidhaahdeen allahu warasuuluhu amanu alle rasuulkiisaa gallad badan waa nicmadii koowaad waa nicmat اlhidaaya tan labaad wuxuu yidhi alam ajidkum mutafariqiin idinkoo kala tagsan oo isdagaalaya soo idinma imaanin faawaakum اllahu bi ilaahay sow iskuma kiin soo dumin aniga sababteyda qaalu اllahu warasuuluhu amanu markaasuu haddana yidhi alam ajidkum caalatan idinkoo fuqaraa sow idinma imaanin faaqnaakum اllahu bi ilaahay markaa aniga yacni sababkay miyounan hodan idinkaga dhigin marka allah warasuuluhu amanu meeshaa marka ibnu daqiiqilciid wuxuu ka istimbaaday nicmatu jamci lkelima inay ka qiimi badan tahay nicmatulmaal dadku haddaysan maal badan haysanin laakiin ay isjecel yihiin waa fiican yihiin xaalkooda hadday maal nin walbaa uu goonidiisa u haysto isnacab yihiinna wax maalkooda cizi iyo sharaf uu u keenayo ma laha waaqica muslimiintana waa ka fiiri kartaa halkan marka taasuu ilaahay ugu gallad sheeganayaayo wa-allafa alla wuxuu isku soo dumay beyna quluubihim quluubtooda dhexdeeda huwa aladii ayadaka waa kan adiga kugu xoojiyey binasrihi wa bilmu'miniina wa-allafa weeyaan kan isku dumay beyna quluubihim quluubtooda dhexdeeda ansaar ows iyo khasraj low haddii anfaqta aada bixin lahayd maa aladii kii fi lardi dhulka korkiisa ahaaday jamiican xaal uu yahay dhammaantiis maa allafta ma aadan dunteen iskuma soo dunteen beyna quluubihim quluubtooda dhexdeeda walaakina allaha allaase allafa isku soo dumay beynahum dhexdooda innahu alleh casiizun alla addoommadiisa ka adag waay xakiimun falsan yaa ayuha nabiyu xasbuka allahu waman itabacaka min almu'miniin yaa ayuhaa hooy annabiyu nabig nebiyow xasbuka adiga ka kugu filan allaahu waa allah waman itabacaka waxasbu man duulkan ku filanna weeyaan alleh itabacaka adiga ku raacay min almu'miniina mu'miniinta xaal ay ka mid yihiinna kuwaan meeshaan marka waxaa laga baxdiyaa aayaddan wamantaas maxalkeeda laba tafsiir baana ku jirto tafsiirka yacnii in badan ay ku fasirayaan waxay tahay ama mowdica ee ciraabta ay dhigayaan mantaas waman xagay ku cadfan tahay waxay leeyihin xasbuka waa fii maxalli jarin kaaftaasay ku cadfan tahay xasbuka kaaftu marka mowdiceedu waa maxay waa mudaaf ilayhi mudaaf ileyhigana xukunkiisu waa maj waa majruur mantaani marka kaafkay ku cadfan tahay haddii la keeno khilaafkii ahaa damiir majruur ah haddii ism daahira lagu cadfaayo hala soo celiyo khaafidki hala soo celiyo haddii la yidhaahdana masale khilaaf ku jiray ahayd wacawdu khaafidin ladaa cadfin calaa waatuu ku sheegi jiray ibnu maaliga oo marka uu dhihi jiray walaysa cindii laazima id ataa fi nadmi wanahri saxiixi muhbata marka nahriga saxiixana wuxuu ujeedaa qiraa'ada xamza oo fi suurati الnisa wاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxaami damiirka majruurka walarxaamina lagu cadfay waana la jeray wabilarxaamina lama dhihinoo badi lama soo celin sidaas marka waa xaggaas waa waa jawaabta waa loo waa lagu jawaabi karaa ama in la yidhaha wamantaani yacni waa fii maxalli nasbin kaafkayna ku cadfan tahay say fii maxalli nasbin u noqone waxay leeyihin xasbuka ayaa bimacnaa yakfiika yakfiika allaahu waman wamanna waxaa ku filan alle la dhaho marka oo markaasi yacni waxay leeyihiin damiirka mansuubka maxalka ka ah waa lagu cadfi karaa iyadoon waxba lasoo celinin naasibki kastoo taas marka xasbukadan yakfiika in inta laga macneeyo manta fii maxalli nasbin xoogaa war badanay ka keenaan meeshaas waxaa kaloo kaba fiican oo doodeedu yar tahay baa la dhahaa wamanta fii maxalli jirin waaye waawdaa waawulmaciye ah maadaama catafku dacfi galay dacfigaasna marka waa kii qaacidadii iyagu ay dhaheen khaafidki ha la soo celiyaa qasab ahayd mar haddii khaafidki aan la soo celinin cafki baa daciif noqday haddii cafku uu daciif noqdo maxaa la dooro jiray waawlmaciye inuu waawgu noqdo waawgaani marka waawlmaciye in laga dhigo adiga iyo wamaca man itabacaka min almuminiina wamaca man itabacaka min almuminiin taasaana sheekh maxamed ilamin shanqiidi uu doorana ayb waxaa kale tafsiirka labaad uu yahay manta maxalkeeda in laga dhigo fii maxalli rafcin allaahudana lagu cadfo macnuhuna uu noqday yaa ayuhaa hoy annabiyu nebiyow xasbuka adiga kaafigaaga ka kugu filan allaahu alla waa iyo waman ayaa kugu filan itabacaka ku raacayoo min almu'miniina mu'miniinta ku raacdayna waa kugu filan yihiin in la dhaho tafsiirkaana markaa baca xasanulbasri ayaa laga soo guuriyey meeshaas marka ishkaal waxaa imaanayo xasbigu ma wax ilaahay khaas u ah miyaa mase hayrullaahina yacnii xasbigaaga waa noqon karaa ka kugu filan meeshaa marka qur-aanka marka la fiiriyo kelimadan xasbi inta badan waxay ku timid oo keliya allah keligiis meelo badanna saas oo kale waa uga timid aladiina qaala lahum الnaasu in الnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanا waqaluu xasbuna allahu wanicma اlwakiil fii suurati tawba iyadana aayad waxaa ku jirtay ومنهم mن يلمزka في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إdا هم يسخطون ولو أنهم رضوا mا آتاهم الله ورسوله وqالوا حسبna الله سيؤتيna الله من فضله وqالوا حسبna الله ورasuuله lama dhihin وqالوا حسبna الله bs ee aaيaddii tn hadda في sورaة الأنفاal ay ku jirtaa فإنa حسبka الله bsaa lyii ina xasbaka allah bis ayaa aayaddii tan ka horreysa ay leedahay marka tafsiirkaas wamanta in fii maxalli rafcin inta laga dhigo allah kugu filan iyo mu'miniinta la dhaho waxay leeyihiin waa laga fiican yahay qur-aankuna kuma imaanin xasbi ilaahay iyo wax kaloo lagu daray lama hayo waa jiraa marka xoogaa baxhi yaroo uu ka qoray alxaafid alciraaqi oo masaladan uu ka hadlayo xasbiga uu leeyahay ilaahay keliya wax gaar u ah maaha marka nusuus kale oo bannaankaa ayuu keenayaa bixasbi imri'in min ashari iyo waxyaaba hadda macnaha hadda annagu aan ka hadlayno si uga yar duwan iyo u ka hadlayaa laakiin sida xooga badan waxay tahay tafsiirkii hore in lagu socdo xasbigana ilaahay keliya loo daayo alla keligiisaa kugu filan ay tahay ilaahay keligii ayaa kugu filan wamanna alla keli alla keliyaa ku filan duul itabacaka adiga ku raacayna alla keliyaa ku filan ayagana min almu'miniina mu'miniinta xaal ay yihiinna kuwaas adna allah kugu filan mu'miniintana allah ku filan macnihi marka sidaas weyn hada aakhiruhu wallahu aclam salى اllahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabi